madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey munaasabada xil wareejinta taliska nabad sugidda oo ka dhacday magaalada muqdisho ayaa ka hadlay sida soomaaliya ay uga faa'iideysanayso kheyraadka dabiiciga ah ee dalka waxa uu sheegay in lasoo saarayo kheyraadka dalka iyada oo looga faa'iideysanayo horumarinta dalka waa kan madaxweyne xasan sheekh maxamuud isaga oo ka hadlaya arrimahaasi horumarkiina samayn jiray inaan markaa waa qaangaarnay oo qaangaar waa dhaafnay inaan xowli ku darno aan dheeraynaan rabnaa oo aan horay u socono dalkan meesha uu joogo inuu ka dhaqaaqaan rabnaa dalkan dadkiisu duruufo ay u sabab tahay dowlad la-aan xilli lasoo maray iyo dowlad nugul xilli kaloo la jooga intaba ayaa ayaa keenay laakiin sabab ay dad dalkan dadkiisu ay u duruufeysnaadaan ay u dhibaataysnaadaan ay u gaajaysnaadaan ma jirto dalkan dal fiican meeshuu caalamka ku yaallo ay muhiimad gaara adduunyada ay u leedahay hadday tahay dhaqaalaha adduunka iyo hadday tahay amniga adduunkaba mowqica ama meesha ay soomaaliya ku taallahay waa meel aada iyo aada muhiim u ah waay waxaa dheer intaas dee wixii khayraad oo ilaahay dunidan dadka ku nool uu siiyo inta ugu fiicneedaa ilaahayna siiye marka laga yimaado dadnimadeenna iyo maxaan ku rahdaay midnimadeenna inaan isku hal dad nahay inaan isku hal diin haysano inaan isku hal af aan ku hadlayno inaan isku dhaqan nahay inaan isku habnololeed nahay marka laga yimaado ilaahay khayraad badan oo uu nagu manaysa ayuu dalkan leeyahay khayraadkii caadiga ahaay oo taqaalidiga ahay oo naqino xoolaha iyo beeraha iyo badda waa halkoodii ay noo joogaan waa noo hagaagsan yihiin kuwo kale oo aanan ishu arag annagu aanan qaba illa xoolihii waa ilaashanaynaa beertii waa falanaynaa baddii waaba muxuu ah noo dhowda waa ka kalluumaysanaynaa inteenna badda dhaqankeeda taqaanay kuwa aanay isheennu qabanin khayraadka aanay isheenna qaban karin ee dalkan uu leeyahay ayaa aada iyo aada uga tiro badan laakiin duruufta siyaasadeed iyo duruufta amni iyo duruufta dowladnimo ee dalka ka soo jirtay muddo dheer ayaa ayaa sabab u noqon weyday in aan khayraadkaas aan ka faa'iidaysano khayraadkaas oo mararka qaarkood awooddeenna awood ka ballaaran u baahan aqoonteenna aqoon ka badan u baahan dhaqaalaha aan haysanaa dhaqaalo ka badan u baahan oo u baahan inaan lahaano saaxiibo caalami ah oo danahooda iyo danaheenna aan midayno oo aan isku dal noqono khudbadda madaxweynaha uu kaga hadlay kheyraadka dabiiciga ah ee dalka iyo sida soomaaliya ay uga faa'iidaysan karto ayaa ku soo aadaya xilli soomaaliya ay u diyaargaroobayso siday uga faa'iidaysan lahayd kheyraadka dabiiciga ee dalka gaar ahaana shidaalka oo laga soo saarayo meelo ka mid a dalka